magaalada balcad ee gobolka shabeellada dhexe ayaa waxaa ka socda dhismaha dugsiga xanaanada caruurta taasoo dhowaan uu dhagax dhigay wasiirka waxbarashada hidaaya tacliinta sare ee dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed maxamuud cabdulle dhismaha dugsiga xanaanada caruurta degmada balcad ayaa ka kooban shan fasal hal xafiis hool iyo barxad loogu talagalay caruurta inay ku ciyaaraan kaasoo hadda maraya heer gebagabaa gudoomiyaha waxbarashada degmada balcad ee gobolka shabeellada dhexe bashiir cabdulaahi cali ayaa ka waramaya halka uu maraya dhismaha dugsiga xanaanada caruurta ee balcad
dhismada ka socota halkan oo aad arkaysaan dhismadaasoo ah yacnii xarunta xanaanada waxbarashada degmadan balcad markaa dhismadan waxaa hore u dhagax dhigay oo yacnii bilowgeedii amba dhagaxdhigeedii ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda waxbarashada wasiir maxamed dheere iyo maamulka degmadan balcad intaba way dhagax dhigeen sida aad arkaysaan waxay ka kooban tahay shan fasal iyo hal xafiis iyo hool iyo barxad oo yani maaragtay ilmahaas ay ku cayaari doonaan waxaan rajaynaa insha allahu tacaalaa inay si fiican ku dhammaan doonto haddana sida ad arkaysaan si xawli ayay ku socotaa sida loogu talagalay ah marka runtii xaaladeedu waa sidaas waxaan leenahaa marka mahadu ha ka gaarto wasaaradda waxbarashada iyo madaxdeera oo ka soo shaqaysa howlahan iyo howlaha kale oo tirada badan lahu u yaalla waxaan rajaynayaa wasiirka wasaaradda iyo agaasimaha iyo dhammaan yani maaragtay waaxyadaba iyo maamulka degmadan balcadba oo gaar ahaan annagu aan uga shaqayno inay dowrkoora ka qaataan sidii lagu bartay horena waa maaragtay way u qaateen haddana insha allahu saasoo kale ayaa laga rajaynaya iyo in hore loo socdo waadna mahadsantihiin insha allahu tacaalaa markay dhammaato gebagabadana waa isu imaan doonnaa balse hadda uun sida aad arkaysaan si xawliyay ku socotaa maasha allahu insha allahu tacaala wayna soo gebagaboy doontaa muddo oo maaragtay bil aan dhammayn inay soo gebagabowdaan rajaynaynaa waana mahadsantihiin wasaaradda waxbarashada hirshabeelle ayaa wada dadaalo lagu dhisaya xarumaha iyo dugsiyada loogu talagalay inay wax ku bartaan jiilka soo koraya si kor loogu qaado tayada iyo agabka ay wax ku baranayaan ardayda deegaanada hirshabeelle